shirkan jaraa'id uu ku qabtay xafiiskiisa duqa magaalada jowhar maxamuud xasan briisia ayuu uga hadlay muhiimadda ay leedahay nadaafadda xilli lagu guda jiro xilli roobaadkii guga waxa uu bulshada uga digay inaysan ka shaqayn wax ka hor imaanaya bilicda deegaanka sidoo kalena sababi kara cudurro duqa magaalada jowhar maxamuud xasan bariisi ayaa bulshada ugu baaqay inay kala shaqeeyaan horumarinta nadaafadda waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo maadaama xilyo roobaad lagu jiro magaalada caasimadda ah ee dowladda hirshabeelle in dadka bulshada reer jowhar ay ka shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda magaalada iyo inaysan biyaha roobabka sida hadda aad arkayseen oo arkayseen oo roobab lixaad laha da-ayo roobabkaasoo qaarkood saameyn ku yeeshay soomaaliya oo aad arkayseen caasimaddii muqdisho in ay biyihii si aan caadi ahayn u galeen marka annaguna roobabka noocaasoo kale markay da-aan magaaladeenu waa magaalo iska dhoobey ah marka haddii biyihii meelihii wadooyinka ay mari lahaayeen la xiro sidaasoo kale ayay noqonaysaa marka mana xamili karno bulshada waxaan ugu baaqaynaa inaysan biyaha isku xirin ay meelaha biyomareenka aysan cara ku shubin waxaan kaloo rabnaa inaan farno waxaan sameynay kambani ka shaqeeya nadaafadda iyo bilicda kaasoo la yidhaahdo shabeelle kambanigaas wuxuu u taagan yahay in uu waxyaabaha wasaqda ah ee magaalada uu qaado meelihii loogu talagalay ee haboona oo ku habboonna inuu geeyo taas maxaa la yidhaahdaa kambanigaasaa diyaar u ah inuu ka shaqeeyo oo dowladdii hoose kala shaqeeyo in maxaa la yidhahdaa magaalada ay nadiif noqoto dadkan waxaan faraynaa in aysan goobaha aan loogu talagelin ay ku shubin qashinka ay ku shubaan goobo loogu talagalay kadibna kambanigaas shabeelle uu ka qaado meeshii loogu talagalay ee dowladda hoose ay u asteysay in qashinka lagu shubane ayagaa diyaar ah inay ku shubaan taasna waxaan rabnaa in aan adkeyno